Iyadoo lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, ayaa waxaa hoos u dhac laga dareemayaa suuqyada magaalada Beledweyne ee lagu iibiyo raashinka daruuriga ah ee la isticmaalo bisha Ramadaan, sida timirta iyo qaxwaha. Haddaba, qaar ka mid ah ganacsatada iibisa bunka iyo timirta ayaa sheegay inay qaali ku soo iibiyeen, haddana ay hoos u dhacdo qiimaha la iibiyo timirta iyo qaxwaha.
Dhulka aan fadhino waxa ka madoobaysan u haynaa ilaahay waa noo gargaaray qadaasaan iska gadan u haynaa timirtaan gadan u haynaa markii hore qaalay nagu soo gashay hadda kastoo waa noo dhacday timirta xoogo hadda kastoo waa noo jabtay waa noo dhacday suuqa lee lala socdaa suuqa markaas qaal yahay iidna qaali waaye hadda suuqa jaban yahay iidna waa jaban tahay hadda suuqa qaal yahay iidna waa qaal marka hee taasaa layskaga fadhiyaa guriga fadhiskiisaa layska diidaa meeshaasaa layska fadhiyaa markaas ilaahay wax usoo adeego ilaahay wixii soo adeegana waa helaynaa wax loo daba ilaaha shaqo kule moogta bini'aad wax ma keeni kare suuqayna iska fadhina qaxwadaasna waa gadanaa timirtaasna waa gadanaa timirtaas kalo iyadana awalka hore qaalay ahayd hadda raqiisii noo noqotay kow iyo tobanaa la gadoohaa awal afar iyo tobanay ahayd saddex dooraraa naga dhacday toban iyo shan boqol iyo nusaan gadan haynaa taas lix iyo tobanay ahayd waxaan gadan haynaa iyadna maxaan kuu sheegay saddex dooraraa iyadna ka dhacday marka saas waay xaajada yaranta waxaan ku soo gaday toban iyo bar midaan weeweynka toban iyo lix muskiiladii waxaan gadnaa hal doolar rubaca waxaan gadnaa nus doolar duminka labaatan iyo shan koombada qaxwada loorka baalbaalka waxaan kusoo qaadnay toban koombada qaxwada nus doolaraan gadnaa magaalka labaatan ilaahay waa noo nimcay timirtaa daraqaysi waa alxamdulilaah toban iyo bar wararkac ma jirta ilaahay waa noo nimcay dadna waa helaayeen dadna waa waaynayeen kii hela waa gadanaa kii kalene soo usi socda waa iskayga baxaa soonka alxamdulilah dadkale wax la' ma ahna xiliyadan oo kale marka lagu guda jiro bisha ramadaan ayaa waxaa isbedela suuqa qiimaha la kala iibsado raashinka qutul daruuriga ah taasoo ay bulshada ku sababeeyeen in bishan ramadaan si ka duwan bilaha kale wax loo iibsado